shirka qaahira ee nabadda waa lasoo gebangabeeyey waxaana kasoo qayb galay wufuud caalami ah oo reer galbeedka carabta u badan madaxa waaweyn ay ku jirto si deg deg ah ayay uga jawaabeen invitationkii qaahiro u fidisay wufuudda caalamiga si arrimaha bariga dhexe gaar ahaan gaza waxa ka socda looga sameeyo falcelin iyo reaction marka shirka waxaa laba aragti ayaa badar socotay oo ah in ay reer galbeedka gaar ahaan yuhuuddii shirka timid ay aada ka leexinayeen dhinaca israa'iil ay odhanayeen israa'iiliintu inay isdifaacaan xaq ay u leeyihiin islamarkaana afkooda waxaa laga dhadhansanayay inay jeclaan lahayn in laisku waafaqo in eedda la saaro dhinaca xamaas taa mid lamid ah ayay sameeyeen carabtii oo waxaa eedda ay saari rabeen israa'iil xamaasna xoogaa yar way ka lelaxdeen laakiin shirka waxa uu ku dhamaaday qaab fashi ah waxaa laga kasoo baxay obayaanaada ama si natiijo ah oo lasu waafaqsan yahay ma dhicin marka gambar gaaban ayaa lasu fadhiyey labada garabba markii dambe ayaa madaxtooyada masar dooni ah ay usoo saartay bayaan ay leedahay aragtidaas masar ayaa iskale laakiin waxaa yimid wafdi kasoo reer galbeedka oo loo qaataba inuu u yimid ba carqaladeyn ama in dagaal diblomaasiyadeed oo kii ka socday gaza oo xabadda aan ahayn siyaasadda oo ka dhex furmay carabtii iyo reer galbeedka boqorkan qatar buu isaga baxay shirka kelmadiisii muusan jeedin waayo qeyb kamida wafdiga ayaa yiri suuragal maa in la eedeeyo xilligan israa'iil marka shirku wuxuu dhamaaday bayaan aansan jirin qatin ama qodobo suwafarsin
waa gartay gargaarka qeybtii hore ghaza waa gaartay qaramada midoobena waxa ay sheegtay in loo baahan yahay qeybta labaad in laga shaqeeyo sidii loo diri lahaa maxaa noogu sheegi karaysaa oo soo kordhay dhinaca xadka rafac ee masar iyo ghaza gargaarku si gabaabsi ah ayuu ku socdaa oo baabuurtii jegdoonsiyo badan baa wadada loo dhigay israa'iilna waxayba soo keentay shuruud culus ay leedahay waa in la baaraa baabuurtan jahadahan marka waxaa laga dalbaday iskaan guud laga qaado baabuurtaas oo aan mid mid loo baarin gawaanada burka iyo briiska alaabaha dawada wadaa siina waa lagu guulaystay marka qaybo kamida gargaarka waxay wadaan alaabtan dadka lagu daweeyo qayba waa raashin waxaa cajiib leh saadaandurey in qaybo kamid ah gargaarka ay ku jiraan sarfanta la geliyo dadka markay dhintaan maryaha cadka ah waa wax cajiiba gargaar caalamiya oo qayb kamid ah gargaarka oo yahay sarfanti ugu aasila dadka qaso ku dhimaayo marka dalabaadkaasna maysan ku qancin xamaas oo waxay dhahdeen waxaan u baahannahay matooro lagu daaro shidaal lagu shubo matoorada alada lagu kiciyo isbitaladibaa matoor la-aana oo leyr ka maqan yahay marka bariis iyo bur gooniya marabna waxaan u baahannahay deen shidaal dhinaca israa'iilna waxay shardiday in aan gargaarkaasi gacanta loo gelin xamaas intaas way ku suuragal noqon karana ma la garan karo waxay kaloo shardiyeen in lahaystayaasha laga haysto loo soo daayo taa muqaabilkeedana gargaarka caalamiga si deg deg ah looga sii baahiye marka weli in la siyaasadeynayo ayaad moodaa gargaarkii suruura culusna dhinaca israa'iil ka imaanayo dhinacan marinka raf masaariduna segbantiyo badan ayaa gargaarka u yaalla marka weli maalintii labaad wax yar baa la geliyey maalin hore laakiin maalinta labaad oo la fulayo in ay si fiican loo geliyo weli si fiican uma bixin caqabadaha jira awgeed waxaa la sheegayaa israa'iil in ay xoojisay duqeymaheedii dhinaca cirka
duqeymihii way xoojisay waayo waxaa la filayaa in ciidanka lugta israa'iil ay qaso galaan ciidanka israa'iilna waxaan cabsi badan ka qabaan oo ay saraakiishooda weydiinayaan dagaalku intuu ka dhacaya ma dhulka gaza mise dawada waaweyn oo xamaas ay waa hore ka qabatay gudaha hoose ayuu ka dhacaya marka cabsi badan oo soo wajahday duqeymaha maanta marka waxay u badneyd in masjid la duliidaa jiray oo la yidhi dhulka hoostiisa ayay degan yihiin nimanka xamaas marka hadda dhulka ayay rabaan inay ay liisgareeyaan yuhuudda duqeynta badan kadibna haddii u surga noqoto inay gudaha galaan taana marka cabsi badan ayaa ka jirta haddii ay dadka kore ay sagxadda ay la dhigaan ay burburiyaan nimankiina weli dhulka hoostiisa ay ku jiraan halkaa ay ku shugayaan xaaladda markaa duqayn way dhaafi doontaa koley qaabka loo waajihayo waa culustaan